Xilli uu sare u kac xooggan ku yimid qiimaha xoolaha nool ee degmada Dowley ayaa dhanka kale waxaa jira suuq xumo soo wajahday dadka ka ganacsada hilibka xoolaha ee ku nool Dowley. Ganacsatada ayaa sheegtay in muddooyinkii ugu dambeeyay ay haysatay suuq xumadan, sidoo kalena ay saameyn ku yeelatay qiimaha kor u kacay ee xoolaha isla markaana aan hilibka looga iibsan sidii hore. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisay hilibka xoolaha ee Dowley ayaa sheegay inay ku qasbanaadeen in iyana ay qiimaha wax ku daraan, balse bulshada ay dhib ku qabaan.
magacaydu waa mahad xuseen nuur waxaan joogaa magaalada dhowley gaar ahaan anaa kawaankan ka shaqeeya marka xoolihiina iyo qaali weeye anagana qaali baan kusoo iibina dadweyna lacag ma haystaan ay ku iibsadaan marka sidaas wax baa iska dhimaya haddana aniga khasaaraha noogu sugan marka maadaama magaaladan ay aad u kala socdeen roobna uu da'ay magaalada kuusi baa ka jira marka alxamdulilah rabbilcaalamiin haddana waan iska rubac wixii naga soo gaara waa khasaaro badanna waa iska jirtaa dadkii dee haddii ay waxbaba haysanin haddaad qiimaha kor u qaado waxaa ka iibsana male waa inaad iibkaa ka dhintaa marka adiga maadaama marka khasaara kugu sugan adigoo sheegii qaal kusoo qaaday waadana raqiis kusii celinayso waadana qiima dhibad inaad ku samayso wey adiga dhibaa kugu sumaysaas dhib baa kaa imaanaya marka niyo waa iska jiraan marka alxamdulilah haddana ilaahay baan rajaynaa in haddana ilaahay eridka shiica uu noo furo ilaa toddobaadka hadda wigi aan ku jirno suxumaa iska jirtaa ilaa iyo hal saacbina waa gaarayeen kuma yaagseelida kale xagga ganacsiga xoolaha kama jirto laakiin xagga suuqa hoose ka jirtaa waa suuqa waxaa isku xiran marka caanaha iyo qudaarta iyo hilibka waa isku xiran yihiin suxumaa wada haysataa laakiin xagga xoolaha nool oo suuqa la keenayo ma haysato ganacsato aad bay u fiican yahay iyaga baawarkooda aad u sareeya marka laakiin wixii oo suuq joogo oo nololmad qaadinayo way ku adag tahay kuwakaasoo alxamdulilah haddana waa qayr baan rajaynayna hadduu ila yirahdo cabdiqaadir maxamed nuur magacayga saddexaan ganacsada waxaan ahay oo geel hilibka geela iibiyo wallaahi saameyn aad iyo aad u weyn bay noogu yeelatay maadaamaan ahay anaga dhallinyaro oo xamaalataa oo ciyaal biil iyo wax u raadsado hilibkiina adiga jabigiisii wixiina ma gadmaayaan waa suuqbaar baa iska jiro alxamdulilah ilaahay wuxuu keen laakiin ilaahay baan kaga mahadiyanaa neefka markii suuq laga soo gado afar waaxooda laga dhigaa afarta waaxood waaxda toddoba kun lix kun iyo shan boqol baan ku heli jirnay bay maraysaa ma fahanti marka waxaa u sababa xoolihiiyo xoogaha sarkac sameeyaan aad iyo aad qurbacyada yaryarka oo adiga baxnaanta marka lasoo qaloo kaleete lacag bay dhumiyaan ilaa iyo shan kun lix kun way dhumiyaan markay ugu yartaa ebelna wuu isbixin jiri maasha allah hadeer dhibaato oo intaas ka badan hadeer nama haysto waa haddiiba lix kun toddoba kun adoo hunguri suraadi uu kaa dhumayn marka saa darteed laba neef neef baa lagu soo qalaa suuqa intiiba haddana aaharayso hadda haddii neefka laga soo gado la qalo haddii lacagtii la waayo xagow asiga lacag raadiya meelu lacag raadinaya malahan